galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o eda washington idinkaga imaaneysa
waa galab jimcaha sagaaliy tobanka bisha julaay sanadka laba kun sagaaliy toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliy tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika ayaad naga dhagaysan kartaan idaacadda waxaa galabta idinla socodsiinaya anuga jamaal axmed cismaan iyo saare cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doonno toddobaadkan caqabadaha hortaagan weerarada hargagixiso ee isu eg ee ka dhaco soomaaliya in laga hortago
runtii dhanaxyadani soo noqnoqoshadooda waxa uu sababaya mar weliba soomaaliya waxaad og tahay dad baa dhaqaalo waxay ka sameeyeen dibka annaga ee dadka soomaalida inteeda kale ee dilooday ee waddanka inay qaarkood isaaga tagaan ee duruuftii ayaga ee abuurtay ee amnidarro iyo shidadii macanta ee loo geystay darteeda ayagana ay xoolihii ay ka talceen ee maanta meel ay kala geeyeen ay la'yihiin
waxaan kaloon idin haynaa dowladda soomaaliya oo ka hadashay markabsidee xoolo oo berbere ka tegay oo dhowaan lagu xanibay dalka sacuudiga annagu waxaanu markaa ku war helnay markabkaas oo aan kasokow dokumentiyada kale uu sito dowladda federaalka wax dokument ah ka sidanin waan ka howlgalay anigu shakhsi ahaan madaxweynuhuna door hogaamineed oo weyn ayuu ku lahaa in markabkaas la sii daayo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan amuurihii islaamka iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
dowladda iiraan ayaa sheegtay in aanay waayin mid ka mida diyaaradaheeda dhulka laga hago iyadoo beenisay war ka soo baxay maraykanka oo sheegayay in mid ka mid a maraakiibtooda dagaalka uu marinka xurmus ku burburiyey diyaaradda aan duuliyo wadin oo iiraan leedahay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas arakshi ayaa bartiisa twitter-ka ku sheegay in aan la soo ridin diyaarad ay iiraan leedahay isagoo oo intaa ku daray inuu ka walwalsan yahay in maraykanku uu diyaarad dal kale leeyahay oo ku qaldamay islamar ahaantaasina uu soo riday madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii sheegay in markab dagaal oo maraykanku leeyahay uu soo riday duyuuradda aan duulya lahayn oo ay iiraan leedahay taasoo xusay inay halis markaasi ku haysay markabkaasi iyo shaqaalaha halkaa la socday trump ayaa wariyaasha aqalka cad ugu sheegay in diyaaraddu ay masaafo sagaal boqol oo mitir uuna u soo jirstay markabka u s s boxer iyadoo iska indhatirtay digniino loo diray oo lagu sheegay inay dib u laabato wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed jawaad sariif ayaa new york isagoo ku sugan waxa uu khamiistii isaguna sheegay in aanu ka warhayn diyaarad uu dalkiisu leeyahay oo la la'yahay qaybo ka mida dalkan maraykanka gaar ahaana gobolada dhexe ayaa maanta waxaa ka jiri doono iyo beri iyo beri dambaba kuleel daran heerkulka gobolada waqooyi bari iyo sidoo kaleeto galbeedka dhexe ayaa durbaba laga dareemayaa kuleelkaasi oo xooggiisa uu soo socda labada maalmood ee sabtida iyo axadda ee nagu soo aadan dadka ayaa aada looga digay islamarkaasina waxaa la amray inay cabbaan biyo badan dadka hawada saadaaliyo ayaa waxay sheegeen in inka badan sideed boqol iyo waa siddeetan iyo toddoba milyan oo dad ah oo ku nool dhulka heerkulkaas uu saro u kici doono sabtida laga yaabo in ay khataro soo wajahaan heerkulka washington d c oo ah caasimada dalkan maraykanka ee haatanba aan idinkala hadlayno ayaa la filayaa inay gaarto afartan iyo saddex dhibiic saddex cabirka heerkulka celsiska waxaana washington iyo valley oo ku taalla gobolka california la sheegay inay isu dhowaan doonaan habka kuleelka hay-adda saadaasha hawada maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in heerkulkaasi daran uu yahay mid wakhti uun ku eg islamarkaasina gudbi doona warbaahinta ayaa waxay ka digaysaa kuleelkan xaddhaafka ah oo ay ku sheegtay inuu yahay mid la wato sidoo kale huur aad u daran oo qofka ku keeni kara cadaadis xagga maskaxda dhiig inuu uga furmo islamarkaasina la sheegay inay u nugul yihiin ciyaalka yaryar iyo waayeelada kuwaas oo la sheegay haddii qaboojiyaal ay saheleen in xaaladda ay uga sii dari karto madaxweynihii hore ee dalka koonfur africa jacob zuma ayaa go'aansaday in aanu ka jawaabin su-aalo la xiriira eedeymo musuq maasuq qareenka zuma ayaa jimcaha maanta sheegay in zuma si aan cadaalad ahayn su-aalo loo weydiiyey islamar ahaantaasina loola dhaqmay sida inuu yahay dembiile waxa uu yidhi macaamilkeyga ayaa bilowgii hore waxaa loola dhaqmay sida qof lasoo eedeeyey oo kale oo lagu soo eedeeyey musuq maasuq sidaasi waxaa yidhi muusi sikhakhani oo ah qareenka jacob zuma madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika ayaa isbuucan su-aalo uga jawaabay guddi dalka koonfur afrika ka diiwaan gashan
saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in qaraxii ka dhacay jaamacadda ah ku taalla magaalada caasimada kaabuul ay ku dhinteen laba qof sidoo kaleetana ay toban kale ku dhaawacmeen booliiska ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa jimcihii lagu qarxiyay halka laga soo galo caasimada kaabuul jaamacadda ku taalla farmozos oo isagu ah afhayeenka booliiska ee dalkaasi afghanistan ayaa warbaahinta u sheegay in laba baabuur ay sidoo kale gubteen kadib markii qaraxaasi uu saameyn ku yeeshay
jimco wanaagsan dhegaystayaal galab wanaagsan dowladda federaaliga ah ee soomaaliya ayaa sheegtay in wadahadal ay yeesheen iyaga iyo boqortooyada sacuudiga ay isla ogolaadeen in xayraadii laga qaado markab xoolo siday oo ka yimid berbera kuna xanibnaa deked ku taalla dalka sacuudiga waxaana arrintani shaaca ka qaaday ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho dhanka kale diyaaraddii ugu horreysay oo sidii xujay soomaaliya ayaa shalay ka ambabaxay magaalada muqdisho waxaana xujaydani la sheegay inay noqonayaan kuwii ugu horreeyey ee xajka fiisaha xajka ka qaata magaalada muqdisho warbixina arrintaa ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay ka dambeysay qaabkii xayiraadda looga qaaday markab xoolo siday oo dhowaan ka tegay magaalada berbera ee somalilan kaasoo ku xanibnaa dekedda jidda shir jaraa-id oo uu muqdisho ku qabtay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayuu ugu horeyn uga warbixiyey qaabka ay ku suuro gashay in markabkaasi loo ogolaado dejinta xoolaha uu siday iyo waxyaabihii lagu haystay waxaa dhacday koob iyo tobankii bisha julaay in markab siday xoolaha labaatan kun oo neef ahi uu dekada jidda ku xirtay annagu waxaanu markaa ku war helnay markabkaas oo aan kasoko dokumentiyada kale uu sito dowladda federaalka wax dokument ah ka sidanin waan ka howlgalay anigu shakhsi ahaan madaxweynuhuna door hogaamineed oo weyn ayuu ku lahaa in markabkaas la sii daayo wakhtiganna exemption loo sameeyo xoolaha kale ee ka dhoofaya dekedaha berbera iyo boosaaso ay iyaguna hadda tujaarta iyo ganacsatada soomaaliyeed ay ku talagaleen wakhtigan xajka in ay dhoofiyaan ay sidoodii u socdaan madaxweynuha amar buuxa ayuu ka bixiyey qoraal buu ka sameeyey markii la diray dokumentiyadaasna ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda beeraha iyo dhammaan ay ka soo dhammaatay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ayaa boqortooyada sacuudigu ay soo saareen qaraar iyagoo tix raacaya qoraalkii rasmiga ahaa ee ka soo baxay dowladda federaalka in ay dhakhaatiir saaraan markabkii in xoolihii la eego caafimaadkooda la jeegareeyo lana dejiyo mahdi maxamed guuleed ayaa sidoo kale sheegay in boqortooyada sacuudiga iyo dowladda federaalku ay wada galeen heshiis ku aadan in xoolaha guud ahaan ka imanaya soomaaliya ay ahaadaan kuwa ruqsad ka sita dowladda dhexe ee soomaaliya waxay soo saareen sagaal iyo toban shardi oo caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee faahfaahinta u baahan ee ay ku kantaroolayaan in la sameeyo ay ku jirto waxaa ka mid ah oo qodobada shuruudaha ah sida dalalka kale caalamkaba ay ula dhaqmaan in ay helaan hal shahaadad oo ka timaada dalka dowladda federaalka soomaaliya marka baadhitaanka caafimaad iyo dhinac walba la eego ee ay soo dhammaystirmaan dowladda soomaaliduna ay regulation u samayso ay hagto maxsharada ay soo marayaan iyo caafimaadkooda iyo baadhistooda intaba si xoolihii u furmaan waxaa qasab ah in shuruud kasta oo shardi u ah dowladda sacuudi arabiya oo xoolaha loogu dhoofin karo la jeeggareeyo in ay suurto gashay dhinaca kale diyaaraddii ugu horreysay oo sida xujay soomaaliya ayaa shalay ka anbabaxday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana xujayadani ay dhammaantood fiisaha xajka ka qaateen gudaha magaalada muqdisho munaasabad kooban oo arrintaasi lagu bogaadinayey ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan shariif sheekhunaa maye oo ka tirsan guddiga garsoorka iyo arrimaha diinta ee baarlamanka federaalka waxaa wey waa farxad iyo iyo taariikh maanta cigalaysa way sababtoo ah maantan in xamar ah xujayda in xamar ay ka qaataan viisada waa waa sharaf ilaahay wuxuu noo kasay halkaan xamar annagoo joogno dhibkii loo soo mari jiray waad ogtihiin waxaa loo aadi jiray nairobi iyo jabuuti ah waa dhibkii loo soo mari wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka sheekh nuur maxamed xasan ayaa isaguna xusay in laga raystay dhibaatadii lagu qabay helitaanka fiisaha oo markii hore loo doonan jiray wadamada deriska sanadihii hore fiisaha waxaa laga doonan jiray nairobi iyo jabuuti iyo meelahaasaa laga doonan jiray ilaa sagaal kun iyo saddex boqol oo sanadkan haddana lagu dara laba kun iyo laba boqol oo yacni fiisaa dhibaatada loo mari karo waa dareemi kartay marka bannaanka loo aado oo laga laga doonanayo safaaradaha dibadda ku yaallo alxamdulilah maanta tallaabadaas caqabadaas waa waa ka gudubnay oo xafiiskii wasaaradda lagu soo saari doonaa hadduu ilaah yiraahdo insha allah waxaan kaloo rabaa inaan kugu daro mudane ra-iisul wasaare system database oo waxaa noo diyaarsan sanadkan oo lagu aruurin doono xogta xujayada soomaaliyeed dhammaantood xujayada soomaaliyeed ayaa ku tilmaamay in sanadkani aada loo fududeeyey howlaha la xiriira gudashada waajibaadka xajka marka loo eego sannadihii hore waxaana arrin guula ay ku sheegeen in markii ugu horreysay magaalada muqdisho ay ka helaan viisihii ay xajka ku tegi lahaayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho waa tahay dhinaca kaleetana ganacsato iyo mas-uuliyiin reer somalilan ayaa iyaguna waxa ay dhankooda sheegeen in sii deysmada markabkaasi ay iyagu ka shaqeeyeen ayna kasoo horjeedaan in la siyaasadeeyo sida ay yidhaahdeen ganacsiga iyo horumarka bulshada wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle ayaa warbixintan kasoo diray hargeyso maareeyaha guud ee shirkadda caafimaadka xoolaha ka shaqaysa ee somfed loo soo gaabiya magaceeda islamarkaana guddoomiyaha guddiga xoolaha soomaalida ee dalka boqortooyada sacuudi carabiya maxamuud cabdiraxmaan xirsi beyl ayaa u sheegay v o a in dhibaatada xoolaha markabkii dhowaan lagu xayiray magaalada jidda oo ay ahayd mid ay ka dambeeyeen dad cadow u ah dhoofka xoolaha soomaalida in gebi ahaanba loo ogolaado boqortooyada sacuudiga waxaanu sheegay in dadka qaarkood ay siyaasadeynayeen islamarkaana u tusayeen in dagaal siyaasadeedda soomaalida dhexdeeda jira loo tuso balse arrintu aanay taasi ahayn waxa uu ku tilmaamay dadkaasi inay ahaayeen kuwa shisheeye ah oo doonayey in ay fashilaan mooshinka xoolaha soomaalida ee xajka baanka islaamka u ogolaaday boqortooyada sacuudiguna ay ogolaatay si markaasi kal dambe haba yaraatee aan wax shirkada ah ama wax heshiisiya aan loo sinin xoolaha soomaalida oo loo sheego in ay fashilaan inay xoolo keeni karaan xilliga mooshinka
la keeni kari waayo imika oo ay boqoto wax lagu guulaysan waayo dabeed sanadka dambe la yidhaaho soomaalidu iska daa sanadkii bay ka wada xadeen laakiin xataa intii aynu siinay ee ahayd xajka way ka soo bixiyeen mister beyl ayaa intaasi ku daray oo v o u sharaxay in dad kala duwan oo jooga meelo kala duwani ay ka howlgaleen sidii dagaalkaasi looga hortegi lahaa inkasta oo ay jireen buuri dad aan xog haynin oo u dhigaya arrimaha dagaal soomaalida dhexdeeda ah oo la siyaasadeeyay in sidii hore lagu noqdaa lagu heshiiyey dowladda sacuudiga lafteeda bankal islaamiga shalayna waan joogay saakana waan wada hadalay oo ahaa nimankii projectka lahaa shalayta wasiirka bankal islaamiga arrintaana haddii lagu yidhaaho ayaa ka shaqeeyey anigu waxaan ahaa qayb ka yar oo dadka samayna dad badan oo gurmada oo meel walba jooga ama ha joogeen somaliland ama ha joogan xamar ama ha joogan riyaad ama ha joogan jidda iskaashi wanaagsan dadka laftooda waxaa lagu jiray dad asbeebiya oo nimanka ganacsatada kamida niman waxaa kamid ahaa dawladda u shaqeeya oo lala shaqeynayay laakiin ninka yidhaahaa qof keliyaa samaysan nin kasta oo arrintaasi markay ka wareegtay wuxuu intii ay somaliland ahaydna way qabatay somalilan diidmadeedu waxbay keentay kar bay samaysay karkaasa ninka aan garanayn wuxuu u haystaa in looland soomaaliya iyo soomaaliya halkaasoo carara laakiin waxay ahayd dawo loo baahan yahay in maya la yidhaaho shuruudaha shuruudaha laynagu dabeeyey waxaa lagu guulaystay in laysugu tago ugu dambayntii mister bayl ayaa baaq u diray dadka ganacsatada soomaalida ee ka ganacsada xoolaha iyo cid kasta oo raad ku leh dhoofinta xoolaha kuwaasi oo ugu baaqay in muddada hadhay ee labaatanka cisho ah ay xoolaha deg deg u soo roraan maraakiibta oo dhan way imanaysaa waxaa la rogajeynaya inay degdeg u guda degto labaatan cishaa hadhay waa la waa la ragaadinayay in waktiga la yareeyo oo dadka la dagaalamaya rigaa wakti aan la qaban karay waxa weeye ha lasoo daabo ha lasoo shaqeeyo nin walbaba labaatan cishaynu haysanaa labaatankaa cisho intii aad adigii haysatay ee aad qaadatay kontraatka ku qaadatay ama aad jeedeedinayso ka sugdaarsiiya dadka ka shaqaynaya arrinta waa idinku celinaya waa dad aan la koobi karayn oo fara badan khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
degeystayaal markan waxaad kuso dhawataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka saare ciidla nuur ayaa soo jeedinaysa
kulan wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oonu ku lafagurayno qaraxyada ismiidaaminta ee ku soo noqnoqda dalka soomaaliya inta badan waxaynu maqalnaa qarax ka dhacay magaalada caasimaddaah ee muqdisho ama magaalooyinka kale dad badan oo soomaaliya ayaa ku dhinta in kasii badanna dhaawac iyo burbur hantiyeed ayaa ka soo gaadha mararka qaar dad ajaanib ah ayaa ku jira dadka waxyeelladu soo gaadho qaraxyadu waa kuwo abaabulan loona soo qorsheeyey si ay dad badan dhibaato u gaadhsiiyaan mararka qaarna dagaal iyo israsaasayn ayaa muddo ka sii socota goobta la qarxiyey maxay tahay caqabadda hor taagan in wax laga qabto weerarrada isku jaaha eeg ee ku soo noqnoqda dalka ma jiraa qaab looga hortegi karo weerarradan ismiidaaminta ah badi waxaa la sheegaa in dadka weerarrada geysanaya ay ku labisan yihiin dirayska iyo qalabka ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidee ayay saanadda milatari ku gaadhaa gacanta dadka weerarrada geysta door intee leeg ayay hay-adaha kala duwan ee dowladdu ku leeyihiin sidii wax looga qaban lahaa dhacdooyinkan argagaxale qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu dhegaystayaal kaga bogan doonaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka waxaana ka qaybgelaya xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo xasanyare ku magac dheer kana tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo nabadgelyada lagana soo doorto maamul goboleedka jubbaland xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mida xildhibaanada ugu muddada dheer baarlamaanka soomaaliya haatan laga soo doortay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose waxaanuu ka tirsan yahay guddiga howlaha guud dekedaha iyo arrimo kale oo la xidhiidha iyo weliba korneyl cabdulaahi cali macow oo ah khabiir aqoon u leh arrimaha ammaanka ciidamada iyo sidoo kale nabad sugidda amaba sirdoonka oo ku sugan dalkan maraykanka dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laantaaf soomaaliga ee v o a waa dhownahay
idinkaa mudan dhammaantiin aynu gudagalna barnaamijkeenna waxaan ku bilaabayaa xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo xasanyare ku magac dheer xildhibaan adiga lafdaadu waxaad dhowaan ka badbaaday qaraxii jimcihii toddobaadkii hore ka dhacay hoteelka ku yaala magaalada kismaayo oo dad badan oo soomaaliyihina ay ku dhinteen qaraxyadan way isku egyihiin qaabka loo soo abaabulayo ma jiraa wax laga baran karo si looga hortago kuwo kale amaba qaraxyo kale noocan oo kale ahi inay dhacaan saar aada umaadsantahay v o edaba marka hore waxaan rabaa inaad taasi u diro oo aan uga faaidaysto meeshan dhammaan dadkii eheladii qaraawadii ka geeriyoodeen dadkii ku shagiiday dadkaad asqasay oo anigana aan deganaa lafteeda qoraxdii ku dhacay aan ku sugnaa intii dhaawacana ilaahay inuu u boogdayo falalkan horta waa falal aada u fool xun oo dadkan sameynayana dad maqlacaarig ah oo naftooda nacay weeyaan oo aaminsan shacab ah oo iska safay cabdiga meel maqaaxid buuxa galabdana ay ahayd annaga qaraxa dhacay shantii barkii iyo horaa meelahaasi ilaa dhowr boqol oo qoftaan ayaa hotel hotel cusub oo hadda la qalabeeyey buu ahaa ayaa fadhisay oo shacab u badan wax mas-uuliyiina xildhibaano ah aada bay u yaraadaan ilaa lix meelahaasan ku deganeen meesha laakiin shacabka iyo hoteelka iyo ganacsatada iyo dadka qurbijoogta aada u deganaa siday rabeen wax uma noqonin oo ciidamada amniga ka hortagay laakiinse waxaan aaminsanna waxay isticmaalaan ee aada u isticmaalaan dareeska ciidamada taasaa khatar ku ah oo aan amniga lamber one ah si looga hortagi lahaana muhiim tahay sababtoo ah markii qofka dareeskii ciidamada uu wato ama dareys ha ahaado military ah ama dareys ha ahaado booliis ah ama dareys naaswada ha ahaado wuu ku dhex gishanayaa waa waa dadka uu khaldi karaa marka dareeskaasi oo gacmaha u galay waa waa khatarta u weyn wax waxyaabihii ciidamada astaamaha lagu garanayay oo gacanta u galay lamber one inay ka tahay kasako wax ay aaminsan yihiin muddo ahaan iyo markala fiiriyo taas inay lamber one u tahay waan aaminsanaa aniga waan gartay waynu usoo noqon doonaa xildhibaan xasan arrimahaasi falanqayntooda xildhibaan maxamed cumar dalxa sababtan ay usoo noqnoqonayaan qaraxyadan ee loogu maaralayay adigu seed u aragtaa zaaro waad mahadsan tahay marka ugu horeysa salaamaya saaxiibada khadka igala jira xildhibaan xasan eyere iyo fakr naw caasiyadana waan la wadaagaya saaxiibkay xasan kii ku dhimatay caasiy kismaayo runtii qaraxyadani soo noqnoqoshadooda waxa uu sababaya mar weliba dad hadda nabadgelyada dadka soomaaliyeed ay maanta ayaga u hamuun qabaan dad iyaga kasoo horjeeda oo nabadgelyo xumada iyagana ee u arka inay dan ugu jirto labadaa maaragtay loolanka ka dhexeeya umbaa nin nabadii inuu soo celiya rabo iyo nin inaanan soo noqonin nabadii oo sidii la ahaan jiray in lagu sii jiro oo maaragtay sidaasi goostay cid weliba markaa gacan ha ku siiso ama ha ka dambayso arrintaas unbaa hadda aan sababta maaragtay ilaa iyo hadda nabadgelyada iyadoo wax badanna runtii la qabtay oo wax badan shalay meeshii soomaaliya ay taagnay xildhibaan waxaad carabka ku dhufatay inay jirto dad ay dan ugu jirto ammaan darrada oo iyagu sabab u noqonaya in qaraxyadan iyo waxyaahana sii socdaan marka waxaa kaloood sheegtay inay jiraan dad u hardamaya in lagu soo celiyo ammaanka waddanka haddaad halkaa noo kala cadayso iyay kala yihiin labada dhinac daar waa su-aal aada u muhiimsan waa run simad ma arbeeda waxay leedahay masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'id qoom waxay ayaga masiibo iyo hoog iyo ba ay u tahay baa qoob masaaida ugu jirta soomaaliya waxaad og tahay dad baa dhaqaalo waxay ka sameeyeen dhibka annaga ee dadka soomaalida inteeda kale ee dilooday ee waddanka inay qaarkood isaaga tagaan ee duruuftii ayaga ee abuurtay ee amnidaro iyo shidadii maaragtay ee loo geystay darteeda ayagana ay xoolihii ay ka talceen ee maanta meel ay kala geeyeen ay laayihiin kuwaasi dawlad ma rabaan kuwa ayagana sidaas oo kale ayagana awoodo iyo waxaan iyaga aan ku taamayn siyoma min alayaam iyagana wixii ayagana ay ka heleen maaragtay fawdada iyo dawlad la-aanta iyagana sidaa inay hawshaan ay kusii socoto way jecel yihiin shisheeyihii soomaaliya inay mar un lugaha maaragtay maaragtay inay la gasho halaag maaragtay ee inay ugu dhuftaan maaragtay jilbaha dhulka wax badan ayagana dejinaya qorshaheeda ayagana sidii soomaaliya ay la rabeen sidaan oo kale maaragtay inay sii ahaato jecel ama yacni iyaga inay dusha ay ka maamulaan sidaas oo kale kuwii ayagana ku haminayay yoolkii ayaga ay rabeen ayagana maanta way joogaan oo ayagana in dib aanan ooga laabano ma rabaan n g o ya kolay ugu tahay oo dadka gaajada iyo rafaadka iyo qaxa iyo maaragtay guryo la-aanta ku dhexaysa iyaga inay qandaraasyo iyo mashaariic ay ka sameeyaan iyaga laftirkooda kama marna marka waa la isbiirsaday tijaarada xarbi kuwa loo yaqaano gees bay kaga jiraan dhibaatada kuwa aanan maaragtay soomaalinimada ee aanan ku weynayn ee gafanayaasha ahna dhinac bay kaga jiraan waan gartay waanu soo koobkoobi doonaa jawaabaha inagoo jawaabta una baari doono haddii ilaahay ka dhigo waan usoo noqon doonaa corneyl macow laakiin waxaan ku noqonayaa xildhibaan xasan aada u mahadsan tahay annaga xamar waan ku nool nahay qaraxyada ka dhacayna waan ka warhaynaa waxaa in isweydiye u baahan dareeska annaga nagu weeraray oo hoteelka aan degnay nagu weeraray dareeska ciidanka booliisku ahaa sawiradana waan hayaa booliska federaalka iskuulbulidinka ii dambeeye lagu qeybiye waa nagu weeraray dareeskii hadduu gacanta ka baxay haddii hubkii gacanta uu ka baxay hubka isticmaalayan shabaabka hubkii dawladda yahay oo gacanta uu ka baxay dhammaan dareesii laisku qarxiyey wadada laga bilaabo lamber afar hotel saxafi ka bilaabo marka makarama ku xiji naasaabulood ku xiji sayidka ku xiji s o l ku xiji tiyaatarka wadada ku xiji madaxtooyada afka ku xiji dhammaan waxaa lagu weeraray oo dhan dadka dareeska watay dareeska ciidamada dawladda federaalka wawad wax hadda baaritaan lasoo sameeyo lasoo bandhigo la waxaas waxaasa ka dambeeyna lama hayo dadkii fududeeyeyna lama hayo dadka qaarkood la qabtayna arshaafka la qabtayna oo la xukumay dil lagu xukumay lama dilayo saddex sanaa hadda joogna aniga waxaa ku dhawaad baahan labaana nahay wax degmo ay wax gobol ah oo hadda istiraatiiji lagu xoreyna haddaysan jirin haddii information sharing ah oo uu ka dhexeyna dowladgoleeyada dowladda federaalka ah oo ay sasiiyaan intelligence board aho shabaabkii howlgalada hadduusa jirin al-shabaabna waa loo dawacsan yahay dowladda hadda jirtaa qorshe adowga al-shabaab ay kula dagaasho oo cad oo hamuun ee u qabto shabaab la dagaalankeeda ma jiro arrimahaas dhanka waxay ka dhigayaan in raalli laga yahay wax socda shabaab in lala dagaalamo oo horey loo socdo deegaanada in la xoreeyo aan la rabin waan gartay markaa dowladdaada arrinkaa ku eedaynaysaa waanad ku adkaysanaysaa tuhunkaasi waa ku adkaysanaya duhunkaas cadeymahaas looga jiraan qof loo qabtana ma jiro ilaa hadda dowladda go-aanba kama aha shabaab inay la dagaalanto aad bay ugu dawacsan tahay dhinacii shabaab ay kula dagaalami lahayd waxay ku mashquulsan tahay iminka dowlad goboleedyada baabiinta golihii shacabka ee baarlamaanka wixii ka dhacay masala waxa siyaasadaasa lagu mashquulsanya laguma mashquulsano shabaab oo la gorwan ahaa iyo amniga qaranka wadanka in laga xoreeyo nonfod ka dhaca ahaa laguma mashquulsana waxaa lagu mashquulsan yahay aada iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan xasan yare waan kuu soo noqon doonaa korneyl macow baa ku jira khadka ee waa khabiir arrimahan dabcan u dhuun daloola muddo dheerna kasoo shaqaynayay korneyl macow fikirkaaga ugu horeyn bal inta inaan farsamo ahaan u gudbin arrimahaasi si ay ku gaari karaan fikirkaagu adiga waa sidee bismillahi raxmaan raxiim horta xildhibaan xasan waa ilaahaygii ka badbaadiyay ayaa mahadle dadka soomaaliyeed oo ku dhaawacma ku dhinta maalin kasto qaraxyada oo maaragtay argagixisada cadowga ay soo maleegayaan waxaa ugu wacan argagixisada waxa waaye waa waa waa waa cadow abaabulan maaragtay aadna u xeelad badan xeeladiisana ay gaarsiisan tahay in ay maaragtay ay ay si fiican ay ula dheelaan geemka sirdoonka ama wardoonka ay ula dheelaan hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka ee loo igmaday in ay ka warqabto dhaqdhaqaaqa cadowga marnaba muxuu ahay kama gaashaamanayaan awoodna uma laha inay maaragtay ka gaashaantaan ka hor tagaan farsamooyinka sirdoon ee argagixisada ay adeegsanayso dadka soomaaliyeed naanays xun ayaa loo bixiyey oo la yidhaahdo waa ummad fashilantay asaageeda ka hartay isla markaasna la yidhi muxuu ahay muwaadinka amnigiisana aan sugi karin xildhibaan dalxo waxa uu uu ku eedeeyey muxuu ahay gafanayaal iyo muxuu ahay dad aan dawladnimo rabin iyo ayaa maaragtay sabab u ah sababta waxa waaye waa aqoon darri soomaaliya waa waa waa waa gumucda ama muxuu ahay center of gravity ayaan dhihi karaa argagixisada ay kasoo burqanaysa geeska africa dawlado aysan argagixiso dhibaato aysan ku haynin ayaa sharciga argagixisada muxuu ahay inay gudbiyeen muxuu ahay dalkooda muwaadinkooda ku sugaan ammaankiisa ku sugaan argagixisada waxa waaye waa shabaab iyo shabaab kalkaaliye waa muxuu ahay dambiilayaal abaabulan oo muxuu ahay oo lacagta zakawaadka muxuu ahay ay ugu magac dareen ama canshuuraadka muxuu ahay xoog kaga qaado oo shabaabka muxuu ahay gaarsiiyey si ay logistica iyo hub iyo rasaas iyo dharka ciidanka oo hadda muxuu ahay ay gabaadka ay ka dhigtaan inay ku wareeraan xarumaha dawladda u sahlo midda kaleeta hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka sharciyadba maba ahin dad rabitaankood ayaa hay-ad looga dhigay marka hay-ad waa wakaalad yaa hub qaadan karo yaa jurisdiction muxuu ahay amni ka shaqayn karo waxaa ka shaqayn karaa ciidan afarta ciidan ayay ka mid tahay laakiinse dana gaara iyadoo lagu fushanayo ayaa waxa uu agaasimayaal aan aqoon u lahayn karti u lahayn sirdoonka waxa uu yahay aan aqoonin basic intelligence weligood aan maaragtay galaas aan u tagin ama practice aan ku sameynin magaalooyinka ay ka shaqaynayaan bartilmaameedka iyo cadowga sidoo u adeegta aan garanaynin midda kale ugu daran waxa waaye container waxaa la qabtay oo oo dekeda muqdisho laga qabtay oo oo halkan magnetka ah oo baabuurta ay ku dhejiyaan oo birqabadka oo maalin kasta dadka dilaayo oo dhaawacayo oo cagaha ka goynayo oo gumaadayo dadka waxa waa containerkii la qabtay ee noosugida ay qabatay meel allaala meesha meel uu ku dambeeya lama yaqaano faraha ayuu ka baxay cadowga ayuu dib ugu noqday marka waxaasoo dhan oo maaragta oo qaldan oo ogaal la-aan maaragta u dhacayo ayaa dadka soomaaliyeed ay maaragtay ay maganay u yihiin aada iyo aad baad umahadsan tahay waxaan fursad siinayaa xildhibaan dalxa zahra waa mahadsan tahay aniga saaxiibaday matalan xasan oo aan xildhibaan golaha shacabka wadanahay waxaan kuraacsanahay waxaan kuraacsanayn baa jira corneel macowna meel isaga qaar wax uu isiiyey iyo wax uu xoogaa isagana aan wax ka dhihi lahaaba iyadana meesha ku jirta waa mare horta dawladdu ma aha maaragtay shaksiyaad dawladdu waa hay-ado dastuuri iyo maaragtay qaab dhismeedkeeda waxa maanta aan shacbiga soomaaliyeed halkan uga fasirayo maaha waxa dhacay khaladaad waa la dhihi karaa raxsanaan baa meesha jirto laakiin dawlad iyo maaragtay iyo iyo iyo shabaab ama waxaa rabtid u bixiyo argagixisada ayaa xiriir ka dhexeeya yacni aniga ereygaasi ma qabo mana aaminsani haddii mid maalin dhacay qof asaga uu xoogaa yar ee dareemayo aniga qarankii tiyaatarka waa ku jiray madaxweyne maaragtay sheekh shariif xilligiisii hore ra-iisul wasaare xagiyada isagoo khudbeynayo raggii hortiisa ragaan maanta aada isabayno oo qiimo lahabaa gadaasheeda fadhigaa ku dhintay oo runtii aada loo wada garanayo oo qaarkooda isboortiga caan ay ku ahaayeen qaarkooda maanta xildhibaane ay ahaayeen oo mawlid macaani uu kamid ahaa wiish iyo maaragtay raggii maanta la yasiinay ay ku dhinteen yacni micnaheedu maalintaasi aniga xanuunkaasi ilaahay iga badbaadiyey dawladdaa ka dambeysay haddaan idhaahdo yacni dawladdu waa ay ra-iisul wasaariyo meesha joogmiyaa ka dambeeya waa isaga noloshiisa halista aan wada galnay iyo xildhibaanadii iyo jiradii meesha ku jirnay ilan anigii baa dawladda ka tirsane sidaas oo kale ayaa global nalagu weeraray oo nala soo hor istaagay oo annaga ilaahay naga badbaadiyey ee nalagu garaacay baasuukayaal si individuala marka loo hadlan annaga waxa marjaja laamigeeda marayna ayaa rasaasina lagu furay ee ciidamadii nala socday iyo iska dahay darawalkeediibaa aniga ku dhintay ilaahay baan xaggiisa ka noolnahay horta eeduhu haddii ninba si uu doono uu ufasiro dhibkeeda yeelanaysaa laakiin kabacsanaan iyo waayo aragnimo intaba annaga waxaan ku dabooleynaa waxay tahay xaggeen wax kasoo bilownay horta marka aniga aan ka hadlayo iyo marka aan leeyahay markaan xamar aan la imaanayo madaxweyne cabdullaahi yuusuf xildhibaanka keliya la socday ee madaxtooyele soo galay baan ahaa madaxtooyada soomaaliyeedna markaas eeyaha iyo mukuleelaha ayaa isku dhaaftaafayay maantana wejiga ay leedahay quruxda xamar iska muuqda oo aan la qarin karin yacni intaasoo dadaal ee ciidanka samaynayo oo har iyo habeen soo jeedane oo ama xuduudka maanta ama cadowga ee anaga naga xigsanayo iyagana waxba ma aha waa yani shabaab bay gacansaarla leeyihiin hadal waxoogaa runtii aniga aanan ii cuntamin oo qof soomaali ah oo ama damiirkaa ilaalinayo ciidamada aan wax ku nahay ee har iyo habeen ee ama golaheena ilaalinayo oo annaga aan maalinta intaan kusoo shirno aan kasoo baxno habeen iyo maalin ama taagan dhaxan dalkani loolan fara badan baa laisku hayaa ganacsato ayaa ayada xataa marmarka qaar aan ku kala xishoonaynin nin walba asigoo ganacsigiisa ninka kale kuxumaynayo inay qaarkood ay fal ay ku yeeshaan oo waxyaabaha qaarkood ee xanta hadii annaga aan yidna bacda danni ismu inkastoo ilahay u yiri nin walba wuxuu ka shakinayaa nin kale nin baa ganacsigiisa hodeeladiisa qurux badan niman kale ee ganacsigaasi uu kaga dheereeyay inaysan ayadan alli ka lahayn inay adeegsan karaan waxyaabo fara badan iyo taba fara badan nin baa kursi iyo magacaabad ee caawa in inta loo magacaabo ayaa beri inta la waayay ayaa waxaa laleeyahay ninkan kursigaa laga dishay kuwa aan gafanayaasha ku tilmaamayna waa kuwa aad baad umahadsantahay xildhibaan dalxa haddii aad dhegaystay imika nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan qaraxyada ismiidaaminta ah ee soo nuqnuqda kuwaasi oo galaafta nolosha dad badan kuwo kalena dhaawac iyo tiif mahadha ah ku reeba ma jiraa wax laga qaban karo qaraxyadaasi yayse tahay inay wax ka qabtaan waxaana barnaamijka ka qaybgelaya xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo xildhibaan xasan yare ku magac dheer oo ka mid ah guddiga nabadgelyada iyo arrimaha gudaha xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan guddiga howlaha guud ee golaha shacabka ee soomaaliya iyo korneyl cabdulaahi cali macow oo aqoon u leh arrimaha nabadgelyada ciidamada iyo weliba sirdoonka barnaamijku halkiisi haynooga sii socdo korneyl macow haddii aan adiga mikrofoonka kuu soo wareejiyo waxaan filayaa inaad u hollatay inaad wax ka tidhaahdo doodda ay labada xildhibaan isweydaarsanayeen ee ugu dambeysay is-eedeynta iyo maaragtay in oo loo soo rogo muxuu ahay eedeynta muxuu ahay shacabkii iyo muxuu ahay iyo iyo waxaasoo dhan waxaa ka bargaraynaya waxa waaye oo ka hortagi lahaa marka xildhibaanada ay sharciga la dagaalanka argagixisada ay gudbiyaan waxa aan rabaa inaan weydiiyey xildhibaanada sharafta loo maanta imaqleysa iyo kuwa maanta qadka ku jiraan maxay ku dhacday in sharciga la dagaalanka argagixisada oo sideed sano oo idin hor yaallo oo aad gudbin weysaan si loogu daneeyo loo loona daryeelo muxuu ahay amniga iyo xasiloonida shacabka soomaaliyeed ee idinkaga baahan yihiin maxaad maarata u sharciyeyn laadiin hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka oo aan hay-ad lagu tilmaamay oo jurisdictionka iyo sharciga magaca looga bedela xataa idinka ayuusan idin soo marin marka meesha fawdadan ka socoto iyo waxyaabahan oo oo maaragtay isdiidan oo oo shacabka soomaaliyeed ay ku wareersan yihiin ayaa la rabaa xildhibaanada inay u fadhiistaan waa waxa adduunyadao dhan ay la yaaban tahay soomaaliya maxay sharciga argagixisada u yeelan weysa waan gartay waxaan waxaan weydiinayn waan gartay xilli waa kuusoo noqon doonaa cornel macow isla su-aashaasi aad kor u qaaday waxaan weydiinayaa xildhibaan xasan oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka amaba golaha shacabka xildhibaan xasan eedaha intaan dhinacba dhinac u tuurin idinka maxaa shaqadiina u qaban weydeen xeerkaa la sheegaya hortiina yaalla aada u meel marin weydeen horta xeerarka baarlamaanka la geeyo kuwana way siyaasadeysanyihiin kuwana ma siyaasadeysno waa iska xeerar caadi ah xeerarka siyaasadaha ku lug leh ama ama siyaasada dowladda aada uga horimaada baarlamaanka lama marsiiyo baarlamaankan hadda jirana iyo iyo dowladda wa isku wuu isku milmay hadda deg and balance waxa la dhaho hadda soomaaliya ka jiraa ma jiro oo markii guddoomiyihii hore baarlamaanka meesha uu ka baxay oo suu ku baxay ay og tahay kadib baarlamanka waa aragteen wax walba waa la ansixin baa maqashaan wax hadda oo sameeya madaxa la dagaalanka argagixisada dowladda hadda jirtaa sharciga la dagaalanka argagixisada inuu baarlamaanka mara ma sharciyada inuu mara ayna rabin bay ayay kamid tahay akhriska waad baa la keenay kadibna waa la joojiyey waana lagama meereysanayaa sababtoo ah hay-adda nabad sugidda ayaa ku jirta dib uoyisteeda ayaa lamber one ka noqonaya in lagu soo daro in macnaha shuruucda dalka la waafajiyo intaas markii laga tago amniga haddaa inaan isku turturno ani haddaa aan dhalaha oo nin dowla difaacay nin kasoo horjeeda inaan noqono maaha markaa wax difaacaysid waxaa fiican si baraati inaa ku difaacdid annaga kama sheekeynayna dowladda cabdullaahi yuusuf tiisa khaliif dowladdan maxaa cabdullaahi farmaado waa rabaa waxaan ku saa cabdullaahi farmaado wuxuu xilka kala wareegay ee soo berweri xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud halkuu joogay maantana halkeela taagan yahay tan in laisweydiyo u baahan baa taasa amniga xasan sheekh maxamuud iyo hadda dowladda xasan madaxweynaha oo ka ah dowladda maxamed cabdullahi farmaado madaxweyne ka yahay amniga yaa wax ka qabtayaan wax ka qaban baa las garab dhigayaa xasan sheekhna waxaa la garab dhigayaa sheekh shariif baa la garab dhigayaa isagana sheekh shariifna waxaa la garab dhigaya cabdullaahi yuusuf marka dowladda dowladda ku xigta horta la xisaabinaya saas yaanan yaanan meesha zero laga soo bilaabay balaadki aan laga soo bilaabina ha laga soo bilaabo dowladii dowladda waxay kala wareegtay dowladda waxay kala wareegtay ciidan dhisan maanta ciidanka ma difaacanya waa aragteen xaaladiisa waa ka warqabtaan maalin maalin walba waxaa laleeyahay waxaa waxaa la hagaajinaya waxa dhacaya waa ka warqabtaan ciidanka u baaba'ay waan gartay marka waa gartay waa gartay xildhi xildhibaan xasan dadka cusub ee la qoraya waxay yihiin lama yaqaano fitan laguma sameynin waan gartay kontan iyo afar milyan oo doolar ayay dowladda sacuudiga ku taageertay dowladda soomaaliya hubkii lagu soo gaday logistic lagu soo gaday meela ka baxeen lama yaqaano ilaa hadda dowla dowlada lama tiinin dowlada federaalka meesha ku hetan lama yaqaano bareeska gacantu ka baxay anna waxaa eedeynayno eed hadda aan leenahay saas saas maahan eed waxaa weeye factis baa meesha yaala maxaa loo dili laayahay dadka shabaabka dadka qarxiya dadka maxkamadda duniya oo la xukumo muxuu madaxweyne u saxiixi laayahay dadka fifteen fourteen october lagu laayay dadkii qaraxa geesi boqolkiiba sagaashan waxaa dhihi kara waxay ku xiran yihiin xabsiga waana la xukumay maxaa loo dili laayahay dadkii hotel geestay maka maxaa loo xukumi laayahay dadkii hotelka geestay laasaabla maxaa loo xukumi laayahay waxaas waxay dhiirigelinayaan al-shabaab inay sii adkeystaan qarxada ay sii geystaan hal yar dhaquuda hotelka hadda anigaan ku jiray nimanka markii afar nin baa hal gaari uu isku qarxiyey labada nina kale waa la dilay ninka kalena noloshaa lagu hayaa muuna fakan waa la hayaa waa dhaawac wuu joogaa kuwan saddexda kan la qabtay labada la dilay dhar cad bay hoos ka qabeen dharka dareeska ciidankana way qabeen xamara saasay sameeyaano dharka ciidanka ah dharka cad dharka sibirka gisanayaan si dadka ugu dhex duutaan inta xabadda ka dhamaato waad mahadsantahay xildhibaan xasan xildhibaan dalxa adoo aada u soo koobaya wallahi horta waa maadsanyahay saaxiibkayga xasan siduu aniga uu iga maaragtay aaminsan yahay inaan dowladda difaacayo aniga laftigeeda waxaan ka aaminsanahay inuu had iyo jeer mucaaradka difaaco uu ka dhinaca maaragtay dowladda yahay taa labadeena isku ridridi mayno laakiin waxa hadday indhahaagu iyagu ay jecel yihiin waxaad jeceshahay mar waliba inaad wanaagooda aad sheegtad laakiin haddii indhahaagu amba marka hore aanan jeclayna de sidaad wanaag ooga sheegtaan iska aragbo anaga dowladdu inay wax qabanayso faallo uma baahna korneelka waxaa ku batay su-aashiisa sharciga argagixisyada kun sharci baa intaan ansixinay ayaa inuu dhaqan galay iyo inuusan dhaqan gelin laisweydiinayaa haddayba ummadda tani wax iyada ay fulinayso ama ay dhegaysanayso ama sharci ay ku dhaqmayso allihii abuuray ee diinta islaamka kusoo dejiyey inuu dhiigka muslim xaaraan u yahay ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam risaaladiisii ay ku jirtay ninkii maanta nin muslim aadila asagoo ummadda oo dhan dameeyey kaasay qadarin lahayd aynan dhegaysan lahayd macadallahi midaan anaga gacanta aan u taagnay ama anaga aan maaragtay faraha maaragtay aan isku fiifiiqnay marka horta ninkii ilaahay iyo diin yaqaano iimaansan maaragtay waxa uu asaga uu rumaysan yahay umaba baahna in sharci argagixisa uu sugo oo inuu baarlamaan usoo ansixiyo si ilaahay uu qaadan lahaa kaas una ku dhaqmi lahaa ninka kii ilaahay qaadan waayey kii rasuulka qaadan waayeyna iska dhaafa baarlamaan iyo aqal sare waxay soo saaraan wixii u n ay soo saaraan iyo wixii kale asaga iyo kuwaasi lamid bay la noqonayaan marka saas horta waxaan dadka aaminsanad iyo jeer inay wax un ku eedeeyaan ayaan jeclaan lahaa inay u qaataan
waan gartay waan gartay waa mahadsan tahay xildhibaan dalxawan kuu soo noqon doonaa waxaan rabaa farsamo ahaan korneyl macaw inaan weydiiyo dharka ciidamadu ma suuquu yaalaa laga soo iibsadaayo qof kastaa ka iibsan karaa sidee loo malaynayaa inuu gacanta dadka kale ku gaari kara ama dadka weerarada ismiidaaminta geysanaya ee ciday doonaanba ha ahaadaane midda kale ciidamada soomaaliya ma leeyihiin dhar u gaara oo lagu yaqaano oo aan meel kale laga helaynin cornel macow dhowaana xamar baad ka soo noqotay bal arrimaha noo faahfaahay sharciyada oo oo ciidamada qalabka sida ay ku dhisan yihiin waxaa asaas u ah oo muxuu ahay lafdhabar u ah discibliinka ciidamada qalabka ilaa iyo hadda waxaa lagu wareersan yahay dalkii soomaaliyeed oo intaa oo civil war soo galay oo maarata dawlad hanti wadaaga la dagaalamay inaan hanti wadaagnahay iyo inaan shuucinahay lama kala yaqaana waxaad arkaysaa taliyihii xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida oo meelaha fagaaraha ay maaragtay iyo siyaasiyiinta ay ku khudbeynayaan gadaal ka taagan dhankoodana ka sacbinayo taasi horta marka ugu horeysa discibliinka way kasoo horjeedaa waayo ciidamada qalabka sida waa ka mamnuuc inay maaragtay siyaasad iyo kooxadiimeed iyo iyo iyo iyo qabiil intaba ay ku lug yeeshaan sharcigooda ayaa diidaya laakiinse had gartaan dadka soomaaliyeed waxayba la wareersan yihiinbo ma waxaan aan dib aan ugu noqonnay muxuu ahay xilligii guulwadayaasha aan usoo noqdo su-aashaada su-aashaada waxa waaye dharka see lagu helaa hadda ka hor tusaale yar haddii aan ku siiyo lixdameeyadii ayaa hal qoray oo oo oo talyaaniga uu ka tegay qoryihii talyaaniga uu ka tegay oo dagaalkii labaad oo adduunka lagu lagu galay ayaa bakhaar uu ku xariisnaa ninkii bakhaar wadaha ahay oo furaha ahay ayaa markii tirekoobka la sameeya hal qoray oo dagaalkii labaad adduunka la sameeya laga waayay muxuu ahaa makhaasiinkii hubka yaalay ninkaa waxa uu mutaystay in qorayga la raadiyo investigation la sameeyo baaritaan la sameeyo laga soo qabto magaalada muqdisho mahayna meel banaankeeda miyiga oo reer baadiyo maarata oo laga iibiyey marka n isla xisaabtan ma jiro waxaa jiro boqolaal nooc oo tuuta oo kolba muxuu aha dafcaddi soo baxdo ciidana la siiyo oo iska firirsan oo habkan oo maaragtay magaalada dhan iska yaallo ninka maqaasiinkaayla lama xisaabtamaayo askarigii muxuu ahay male hoy uu kusoo hoydo maxaa dharhoo la siiyey maxaa rasaasahoo la siiyey qoriga la siiyey waa noociis weli ma haystaa marka waxaasoo dhan oo fowdaa waxaa ugu wacan taliyihii ay kasoo agskumaysa muxuu ahay sharciyada waddanka kuna arooreysa qaabka ciidanka u shaqeeya ama u howlgalo ama heegan uu u yahay cadowga inuu la dagaalamo wuxuuba ku mashquulaba siyaasad iyo cambayn uu ku jiraa waan gartay marka ciidanku dharka ma waxaa la odhan karaa ma ciidamadaa iibiya ma meeshay ciidankuba ka helaan bay qolyahan ismiidaaminayaana dharka ka helaan mise ay ku dhex jiraanba dabcan ciidamado sidaa darteed baa iyagana lagu siiya bal haddaad gunta ugu daadegto sidey farsamo ahaan ku gaari karaan horta horta fiiri dadka soomaaliyeed waxaan rabaa maantay qofka bini aadmiga oo hal boqol oo dollar oo mushaara oo ku noolaan kara waa kuma ma jiro askarigaa waxaa la siiyaa hal boqolood oo dollaraa la siiyaa markuu gaajoodana wuxuu finjilaa rasaasta ayuu iibinaa marka ugu dambayso uu dhibaatoodana qoriga inuu iska iibiyo oo dharka iibiyo iska dhaqaaqa dambiilayaasha abaabula organize crimeka oo logisticada u sahla muxuu ahay shabaabka waxa ay joogaan muqdisho meelaha ay joogaan waa la yaqaana cirtoogtaabaa la yidhaahdaa waaba caamba waa business weyn oo muxuu ahay aan sharciyeysnayn oo canshuur aan laga qaadin oo sharci daraa oo muxuu ahay aruuriyo waxaa dadka soomaaliya lagu dhibaateeyo kuwaas ayuu u gacan galaa ama maqaasiinku ka soo baxaa marka isla xisaabtankii iyo ka warqabkii ciidanka oo muxuu ahay laga warqaba in laga warqabay ahayd waan gartay waa mahadsan tahay waa kuu soo noqon doonaa cornel macow xildhibaan xasan baanu imanaya xasan haddaynu gabagabada barnaamijka ku dhowaano golida sharci dejintaatiin idinkaa laydinka rabaa shuruucda iyo qawaaniinta wadanka inaad qeybtiina ka qaadataan oo sharciyada dejisaan ma waxaa ka sugaysaan dowladdu inay idinku tiraahdo sidaa yeela oo sharcigaa soo saara oo markaa sharciyo laydiin soo dhiibay unaad ansixisaan meeyey doorkii sharci dejintu ee arrimahaasi shuruuc ka soo saari lahaa bal marka la diido sharciyada soo saartaan dadku ha arkee annaga sharciga loogu jiba loo soo saara sharcina waxaa keena wasaaradaha kushuqulada keena shuruucda ay rabaan sharcina waa sharciga u unkumo uu baarlamaanka soo saaro marka sharciyada siyaasadeysan ama ama istraatiijiga ah oo dhan aad baa loo qasaa baarlamaankana sababa u xasuustay waa baarlamaan aada u qaybsan labada sana hadda ugu dambeysayna aan ku dhawaad ahaa khilaaf badan uu dhex galay welina micnaha barleel ahoo aan aan si fiican u shaqaynaynin waxaa la qarin karana ma aha oo hadda oo oo qofkan ceebtiis inuu sheegto geesinimada kamid tahay oo ciladaasaan leenaha inuu dhaho ilowdiidan baarlamaanka ka jirta inuu waajibaadkiisu dito culays badan baana saaran mas-uuliyaddaasay dowladda iska leedahay aniga waxaan aaminsanahay mabdaahan in arrintan sidan raalli loogu yahay sidana la rabo waddankan twenty twenty inaan doorasho la aadin waddankan aan la xoreyn extension in la aadee la rabo saasna dadka ay u baaba'ayaan saam in lala dagaalamo waddanka lagu xoreeyo aan la rabin waxaasoo dhan indhaha laga daawanaya cid lagula xisaabtamayana ma laha Waan saas gastaa ayaan aaminsanahay mahadsan- waa mahadsantahay xildhibaan xasan waa kusoo noqon doonaa xildhibaan dalxa muddo dheer baad baarlamaanka kusoo jirtay een, siyaasiyiinta ugu muddada dheer ee waddankaad ka mid tahay arrimahanina waa wax soo noqnoqda een, ilaa haddana ma muuqato qorshe diyaargarow oo lagaga gaashaaman karo arrimahan oo kale inay dhici karaan ama lagu xadidi karo ugu yaraan ee, maxaad u malaynaysaa golihii baarlamaanku inuu ka qaban karo dowladdu inay ka qaban karto shacbiga iyo dowladdu iskaashanaya inay ka qaban karaan gaara mahadsanid gaara waxaa horta bani aadamka fiican inuu ku xisaabtamo waxaa adduunka eh, la yidhaahdo marxalado oo maartay ayaa dadka haddoo maartay xilligii la taagan yahay ayaa wixii la qabanayo iyo wixii markaa lagu sugan yahay ayaa laga ambaqaadaa shalay markii annaga aan ahayn maaragtay ee dowlad buuxda oo u dhamaystiran sovereignatigeeda wejigii lagu qiimeyn jiray maanta ninka ku qiimeynaya aniga ma garanayo Eh, dadka soomaaliyeed siyaabo kala duwan baa nin walba cabirka uu maarta u saaraya markuu dowladda uu dhiririnayo ani waxaan aaminsanahay dalka gudihiisa ma isku duruuf baan nahay haddii soomaaliya magacii la dhihi jira laysku soo qaado kama soo qaad maanta somaliland sida ay nidaam ay waxay u samaysatay ama dadkeeda ayaga ay u garteen inay ayaga isku nabdeeyaan oo ayaga hubka iskaga qaadeen ma oga suurtowdaa in meelaha qaarkood ee gobolladan soomaaliya ee maanta koonfur soo jira in sidaas oo kale aan yeelno nidaamka puntland ee sida quruxda badan ee uga hirgalay ee kala dambeynta ee ka jirto anigaa dadka horsheeyay garowsaan baabuur uga soo qaatay ilaa iyo qardhada hal isbaara ima joojinin madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya tay geedo hoosada oo caana kusoo cabaayay ilaa iyo maartay hadeer tan waa ka ra-iisul wasaare sidaasi maartay ee u dhex taagan ee dhinaca weliba maartay ee loo jiidayo baydhabo marka adiga uu taga ma ka suurtoodaa marka jiribsa ma tegi karaa mise maaye duruufta taalla baydhabo ma taallaa tan camar taalla ma taallaa maartay iyo shabeelle horta waa inaan qiimeyn aan ku samayna meel weliba markaan ka hadlayno sida ay tahay laakiin hadda saaxibkeyga maartay ee korneel macow war dal waxaa nahay annaga aanan xataa cunaqabateen naga saaran inaan dowladnimo noqono ciidamo intaasoo kun oo shisheeya ah ayaa na kala ilaaliya soomaali ku kala dhex jirto beri hadday ka tagaan masiirka soomaaliyeed wax uu noqonayo la garan maayo horta aan wax ahaan ayaa aan taaganahay annaga Waa mahadsan tahay.
waxaanada dadka ay kaga dhegan tahay Waa ma mahadsan garan karo sida ay ayaga loola wadaagi waa kuu soo noqon doonaa xildhibaan dalxa mahadsanid xildhibaanka sharafta leh waxa aan rabaa hal mid inaan maaragta aan aan u nuuriyo heerka ciidamada qalabka sida ee discibliinka waa inuu dib ugu akriya looma ogola askariga iyo sarkaalka iyo taliyaha inuu dad siyaasiyiina xaflado ay samaysanaya inuu ka qayb galo sharcigaas ayaa u diidaya marka waxa waaye markii aad shuruucdaada iyo wixii adiga waddanka ku yaallo lagu wadaayo haddii aad idinka aad ilaalin weysaan oo taliyaha markii oo oo rabitaanka lagu soo lagu soo xulaayo ay noqonayso maxaa horta aniga daacad ma ii noqonaysa maxaa aniga ma ii sacbinaysaa haa markaasaa loo magacaabaa taasi laftirkeedu dee ma-eed bay noqon kartaa haddii madaxweynuhu ama ra-iisul wasaaruhu qof isaga daacad u ah oo siyaasaddiisa uu ku hagayo waddanka daacad u ahoo raalli ka ah haddii uu soo magacaawdo miyaanay taasi hawshan wanaajinaynin intii qof ka soo horjeeda oo aan siyaasadda iyo aragtida midna la wadaagin intii la keeni lahaa maya xeerka ciidamada qalabka sida marnaba uma ogolo in ay siyaasad ay ku dhex milmaan madaxweynaha waxa waaye waa waa waa waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida magacaabid ayuu leeyahay laakiinse muxuu ahay looma adeegsan karo sidii la doono muxuu ahay taliyaha waa ku magacaabay waana kaa qaadaya haddii aniga aad maaragtay daacad ii noqon weyso taasi waxa ay noqonaysaa dictator ayay u noqonaysaa waxay noqonaysaa berigii oo hanti wadaagii iyo ay ayay u noqonaysaa marka waa waxaa la rabaa in ciidamada qalabka sida ay ka madax banaanaadaan siyaasadda oo baamboyda iyo xafladaha siyaasadda ay ay ay ku qoraayaan dadka ka celin karo oo ka hor istaagi karo waa xildhibaanada shuruucdaasna way haystaan iyaga wayna yaqaaneen Waan wayna gartay.
haystaan in muxuu ahay shuruucdaa lagu shaqeeyo gabagabadii barnaamijkeenu soo gaadhnay xildhibaan xasan ayaan weydiinayaa xalka siduu isagu u arko halka waxaan u arkaa een, dadka aqoonta u leh een, shabaab baa lala dagaalamayaa intelligency shabaab xogta ka keeni kara nimanka niman ciidamo tiro badan loo gelaymaa laba qof iyo saddex qof oo isqarxinaysa weye intelligency cadowgaaga waa inaad tabartiisa qorshihiisa ogaataa wuxuu ku dagaalamaya dadka quality-ga leh aqoonta u leh in shaqada la geliyo in la jeclaysiga iyo qof jeclaysiga laga daayo in hantida qaranka loo isticmaalayo siyaasadda laga daayo amniga loo isticmaalo ila dagaalanka argagixisada ee aan loo isticmaalin burburinta baarlamaanka iyo burburinta dowlad goboleedyada iyo burburinta inaan lagu baabi'inina een, loo adeegsado la dagaalanka al-shabaab dhaqaalaha la geliyo marka waxaa loo baahan yahay si loo dhiirigeliyo ciidamada mushaara fiican inay helaan wejibti fiican inay helaan qofkii rasaasta yaalla cadow in lagula dagaalamo Waad taasna waa mahadsantahay.
kacalka inuu yahaanay waad mahadsan ee waxaan u imanayaa xildhibaan dalxa xalka sidaad u arkaysa adigu dhinacaaga waayo xalka wuxuu ku jiraa in wadankan cadaalad runta marka ugu horeysa in la helo alcadaala hiya asaasu lxukm haddaanan cadaalad jirin nabad ma jirayso haddaan nabad jirina nabad ma jirayso waxaa nin waliba uu soomaaliya ka leexleexanayaa cadaalad darada ku habsatay burburkan hooye aabba u ah midnima la-aanta hooye aabba u ah ee wax isku aaminidda iyo wax isu ogolaanshaha lid ku ah waxaa halka soomaaliya ay lacdahay waa dhinacaas nin walibana waxaa ka horeysa diinta uu aaminsan yahay ee iyada la rabo inuu ku dhaqmo tan qabiilkiisa uu haysto inuu kaga horeysiiyo tan ee ilaahay na faray inaan ku dhaqanno ilaa ay ka harto qabyaalada iyo maaragtay ee garab iskusiinta maaragtay gardarada iyo awood wax ku doonka iyo muruq taabashada soomaalinimada dad baa laftirkooda marti inay ku yihiin oo kale lagula dhaqmaa dad baa qayladooda iyo awoodooda waxay rabaan ku qaata aqoon warkeeda iskaba dhaaf wax laga hadlayo ee adduunyada lagu hormaray soomaaliya lagaaga warami maayo zaara waad ka dhalatay waxa la degayna waa taqaanaa iyadana way is og tahay wayna iska warqabtaa soomaaliya taas baa la degtay ilaa taasi laga gudbana wadanka iska daba wareega laga bixi maayo sida hadda ee ilaahayna gardar naguma dilayo dulmigii annaga la sameeyey baa nalaga jarayaa ilaa iyo haddana dad baa jecel dulmigaas in lagu sii jiro aada iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan dalxa waxaan gabagabadii barnaamijka aynu kusoo gabagabaynaynaa aan siinayaa korneel macow Een- een, horta waxa waaye een, culammada iyo iyo iyo shacabka iyo dadka waxgaradka iyo een, ururada bulshada intaba qaylad dheer ayay waxay ku yidhaahdeen dalkan in maaragtay een, een, loo duubto oo maaragtay laga wada shaqeeyo muxuu ahay amniga iyo xasiloonida muwaadinka laga shaqeeyo culammada baaqiyo badan ay soo saareen shirar badan oo amniga looga hadlayo la dagaalanka argagixisada ayay soo saareen laakiinse meesha waxa ay ka hadlaysan tahay ee wax ka dhaqaaqi la ay yihiin waa dowladdi waa dowladdii ayaa la rabaa go-aanadaas iyo khayladhaanta ka imaanaysa ururada bulshada aada isku wada daraya iyo culammada oo maalin kasta la leeyahay qaabka ha loo sameeyo cadaalad dadka ha loo sameeyo Een, isku duubnida dadweynaha waa mid loo baahan yahay si oo ma soomaaliya maaragtay ceebta iyo caayada ay maaragtay iyo yasida uu caalamka uu nayasayo iyo dowladaha deriska ah looga baxo oo hogaamiye daacadana ay helaan waa- arrintan way dhammaanaysaa aada iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waay waay mahadsantahay zahra assalaamu calaykum guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenni faaqidaadda toddobaadka ee maanta iyo caawa oo aanu ku lafaguraynay qaraxyada ismiidaaminta ah ee ku soo noqnoqda dalka soomaaliya inta badanna aynu ka maqalno magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo magaalooyin kaleba kuwaasi oo ogolaafta nolosha dad badan oo soomaaliya kuwo badanna ku keena dhaawac jidhahaaneed iyo hanti ka burburta guud ahaana dadka soomaalida ah ku reebay naxdin iyo tiif mahadho ku noqotay waxaa barnaamijka ka qayb galay xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo xasan yare ku magac dheer laga soo doorto maamul goboleedka jubbaland ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo ammaanka ee golaha shacabka iyo sidoo kale xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mida xildhibaanada ugu muddada dheer baarlamaanka soomaaliya haatan laga soo doortay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose waxaanu ka tirsan yahay guddiga howlaha guud dekedaha iyo arrimo kale oo la xidhiidha iyo weliba korneyl cabdulaahi cali macow oo ah khabiir aqoon u leh arrimaha ammaanka ciidamada iyo sirdoonka wuxuu haatan ku sugan yahay dalkan maraykanka dhowaanna ka soo noqday magaalada muqdisho waxaa kaloo dhegaystayaal naga xusuusinaya in jenaraal cabdilaahi gaafow maxamuud oo ah sarkaal aqoon durugsan u leh arrimaha ammaanka iyo sirdoonka xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda soomaaliya haatana ka tirsan golaha shacabka oo aanu ku talagalnay inuu barnaamijka nagala qayb galo daqiiqadihii ugu dambeeyey ee aanu barnaamijka bilaabaynay ay noo suurtogeli weydey intaynu barnaamijkan oo kale a iskugu imanayno dhinacayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka faaqidaada toddobaadka iyo sahra ciidlan nuur ayaa dhegaysanayseen dhegaystayaal markaan kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka dowladda maraykanka ayaa ka joojisay dowladda turkiga ka qaybgalka barnaamijka iibsashada diyaaradaha dagaalka casriga ah gaar ahaan nooca loo yaqaano f shan iyo soddon aqalka cad iyo wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa tallaabadan ku dhawaaqay kadib markii turkigu ay heleen shixnadii ugu horreysay ee gantaalaha difaaca cirka ee s afar boqol oo ay ruushka ka soo iibsadeen arrintaasi oo dowladda maraykanku ay si weyn uga soo horjeysatay gaashaandhigga maraykanka ayaa ku doodaya in turkiga oo ka mid ah isbahaysiga nato aanu la sii shaqayn karin isbahaysiga maadaama uu tallaabadan ku dhaqaaqay sida ay sheegtay kaaliyaha xogayaha gaashaandhigga maraykanka elen lord Turkey's purchase of the S 400 is inconsistent with its commitments to NATO and will have detrimental impact on Turkish interoperability.
iibsashada ay dowladda turkigu ay soo iibsatay gantaalaha ruushka ee s afar boqol waa tallaabo aan la jaan qaadi karin waajibaadka turkiga ee saaran ee ku aadan xubinnimada neto waxaana tallaabadan ay raad ku yeelanaysaa sida mustaqbalka ay u sii wada shaqayn lahaayeen turkiga iyo isbahaysiga neto madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyey maamulkii isaga ka horreeyey inay iyagu ku kalifeen turkiga in ay ruushka gantaaladaasi ka soo iibsadaan kadib markii sida uu sheegay loo diiday in laga iibiyo gantaalada maraykanka ee batriotka arrintaasi oo ku tilmaamay mid mowqif adag amaba xaalad adag ka abuurtay xidhiirka labada dhinac
runtii waa xaalad adag midda ay turkiga ku jiraan annagana waa xaalad adag oo nala geliya haddii aanu maraykan nahay arrintaa isweydiinta mudan ayaa ah halka uu khilaafkan cusubi salka ku hayo iyo waxaa dhaliyeyba waxaana arrintaasi faahfaahin ka bixinaya cabdinuur daahir oo ka tirsan warbaahinta turkiga ee t r t qaybteeda caalamka la hadasha laga soo bilaabo dagaalka ciraaq ama duulaankii maraykanka uu ku qaado dalka ciraaq labada kun saddexdii ilaa hadda waxaa ka socday gobolka bariga dhexe dagaalo iyo deganaan la-aan fara badan khaasatan gobolada ama dalalka xuduudda lele dalka turkiga sida ciraaq iyo syria hubab iyo hub ayaa wuxuu gacanta u galaa laleeyahay kooxo kala duwan oo ka ka howlgala gobolka oo qaarkood a dowlad ahaan sida kurdiyiinta daacish iyo mucaaradka syria dad lamida marka turkiga wuxuu ka cabsi qabaa in hubkaas loo adeegsado in dalkiisa lagu duqeeyo ama madaxdiisa loo adeegsado sidaas darteed wuxuu go-aansaday in uu helo nidaamka ama lasaga celiyo gantaalada meelaha fogfog laga soo rido labada kun iyo sagaalkii ayuu wuxuu ka codsaday maraykanka in la siiyo beteriyada ama kuwa waxa lasaga celiyo gantaalada hase ahaatee congresska maraykanka ayaa diiday kadib dhowr mar kaloo codsaday wuu diiday marka wuxuu ku qasbanaaday inuu helo badiil wuxuuna utega russia waana ka helay sidaas darteedna waxaa soo bilaabatay qaybihii ugu horreeyey in hadda loo soo gudbiyey ankara oo ay gacanta u dhigtay labada kun iyo iyo labaatanka bisha februaryna qaybtii ugu dambeysay ay soo dhamaystirmi doonto sidaas darteedna uu ku heli doono qalabkaas uu hawada ku difaaca doono cawaaqibka ugu horreya ka dhalan karaa waxay tahay maraykanka iyo turkigu wadamo muddo badan waxay ahaayeen xulafo isla ahay in xulafadii iyo xiriirkii istaraatiijiga ay soo jireen tahay uu baaba'o ayaa ugu horey karta qodobka labaad ka dhalan kara waxay noqon kartaa maraykanku inuu cunaqabateyn oo cusub oo degdega kusoo kusoo rogo dhaqaalaha turkiga taasoo dhibaato u keeni doonta dalka turkiga dowladda turkiga ayaa si adag u difaacday go-aanka ay ku iibsatay gantaalada ruushka sida uu mar kale faahfaahinayo cabdinuur daahir oo ka tirsan warbaahinta t r t ee dalka turkiga turkiga sida caadigankaaba waxay dareemayaan security threat ama dhibaato xagga security-ga ah ama amnigooda ku aadan oo ah dalkii xuduudihiisii iyo gobolada dariska la oo dhan waxaa jooga kooxa aan dawli ahayn oo hubab casriga gacanta ku haysto ay ugu horeeyaan qolyaha b k k kurdida kale ee suuriya ka dagaalanta daacish oo ayada laftirkeeda meel kale joogto mucaaradka suuriya qolyo kaloo ay taageerto iiraan oo ay xisbullah ay ku jiraan iyo iyo kuwa hadda ka dagaalama suuriya marka intaas o dhan lasu keena turkiga dadku waxay dareemayaan inay helaan qalabka ay hawada ku difaacanayaan gantaalada iyo diyaaradaha ay isaga celinayaan inay tahay arrin laga maarmaan u ah ama ha ka helaan ruushka ama china ama maraykanka inay helaan ay qasab iyo laazim u tahay marka wada hadalhayntu waxa ay tahay dadkao dhan waxay hadalhayaan dagaal iyo cunaqabateen waxaa nooga dhib badan gantaaladana nala dhaco oo magaalooyinkeena laga burburiyo ama dhaqaalahan dhibaato ku dhaco marka sidaas darteedna maraykanku maadaama uu heshiis nala ahay muddo badan wuu diiday inuuna siiyo annaguna dad kale kasoo reebtayna magaran
intaasina dhegaystayaal waxaa ku eedal barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
amuuraha islaamkana gebagaba ayuu idaacaddeenni u yahay guud ahaanba waa anigoo sahre cabdi axmed ah jeemi farya iyo sidoo kaleeto jamaal axmed cusmaan oo dhammaanteen baan idinkaga tegeen intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
This is VOA.